waa mahadsantahay sharwac codka waa dhageystay ay soo saareen maalinnimadii shalay ahayd kooxda al-shabaab kaasoo ay ku qirinayaan inay lahaayeen mas-uuliyadda qaraxii ka dhacay excontrol siday labaatanki bishan maalinta sabtida ahayd laba midba waa ka fahmay ko waa markii ugu horeysay oo kooxda al-shabaab maaragtay ay qirtaan khasaare intaa la eg iyagoo looga bartay in ay marka hore inkiraan marka ay geystaan maarata xasuuq noocaas oo kalea sida kii hargeysa ama afraad afar iyo tobanka octoober iyo kuwa kale marka taas waa mid waa mar midda labaadna waxaan aan aada la yaabay waa markii ugu horreysay oo aan maqlo kooxda al-shabaab oo ka tacsiyeynaya dadka shacabka ahaa iyaga meesha ay ku xasuuqeen sheegayna bartilmaamoodkooda inuu ahaa labada qofood turkida ahaa meesha ku dhintay marka intaasaa kole iiga baxday waan gartay in markaynu ka nimaadno sheegashada aya inay sheegaan ama mas-uuliyadda ay qaataan maxaa keenay baad is leedahay inay haatan ay sheegaan amaba ay qirtaan inay mas-uuliyadda weerarkaasi lahaayeen waa midda kaloo iyadana dad badan isweydiinayaan waxaad moodaa kooxda shabaab in laga hadalsiiyey ama lagu qasbay inay hadlaan oo ay sheegtaan maaragtay wixii meesha ka dhacay kolley un ujeedaa jirto ujee ujeedada jirtana kolley waxaan waxay u badan tahay sida qiyaastayda ah waxaa jira wargeys kasoo baxa dalka turkiga oo sheegay in qaraxii ka dhacay excontrol sidii labaatanka bisha maalinta sabtida ahayd ay ka dambeeyeen dowladda imaaraadka carabta ee si toosa ay u carab dhabeen in ay dowladda imaaraadka carabta marka taas waa mid midda labaad saacada kadib hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa boggooda twitterka waxay kusoo qoreen in qaraxaas ay ka dambeeyeen dowlado ajnabi ah xogna ay ka hayaan isla markaasna xogta ahayaan ay u gudbeen madaxweynaha marka uu soo dhammaado baaritaanka ay wadaanna shacabka la wadaagi doonaa marka labadaas middood unbaa keentay ku qasabtay kooxda al-shabaab inay maarata sideed iyo afartan saacadood kadib ay qirtaan waan gartay macnaha taa macneed waxa weeyaan waa laga hadashiyey waad leedahay in laga hadashiyey waan gartay lakiin ismaaciil waxaa la isweydiin karaa in maxay tahay macnaha ugu jiri kara iyagii mas-uuliyaddiiba haddii cid kale la saaray in iyagu soo boodaan ay dhahdaan annagaan samayna laba midna way noqon kartaa ko waxay noqon kartaa in ay ayaga kole waxay sheegeen inuu bartilmaameedku ah turkiyiinta marka in looga hadal siiyey inay umarkaati furaan wargeyska turkiga waa mid mid bay noqon kartaa midda labaad soomaaliya waxay dhexda kaga jirtaa ama ay tahay maaragtay udubdhaxaadkii dagaal juqraafiyeedka ka socda geeska africa kaasoo ay isku hayaan dalal badan waxay kaloo dhexda kaga jirtaa dagaal u dhexeeya wadamada khaliijka gaar ahaan wadamada qatar imaaraadka carabta sacuudiga iyo masar waa garta ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dabcan dad baa ku dhintay kuwo kalaa dhaawacmay islamarkaana hantida intaa leeg baa burburtay qoraal bay soo dhigeen barta twitterka hay-adda nisa waxayna sheegeen in weerarka qorshayntiisa uu lahaa dal shisheeye hadda maxaa dowladda soomaaliya la gudboon dhaawaca intaa leeg iyo dhibaatada intaa leeg mar hadday meesha ka dhaceen dowladda soomaliya hadda waxaa looga fadhiyaa inay sheegto dalkaas si dalkaas looga loo ogaado dalka uu yahay dalka geystay xasuuq intaa la-eg oo boqolaal qof oo soomaali ah ay ku dhaawacmeen boqolaal kal dad ku dhowna ay ku dhinteen dalka cadowga inta cadowtinimada intaas noo qaba ee ka dambeeyay waxaa looga fadhiyaa dowladda soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha in ay sheegaan dalka uu yahay shacabkana lala wadaago dadka dhibka uu kasoo gaaray oo ardayda meesha kuga xasuuqa waalidiintoodii iyo dadkii maaragtay ku agoomoobay dadkoodiina magdhow loogu weydiiyo dalkaas marka dalkaas waa in laga qaadaa magdhow waana in dowladda soomaaliya iyo wadamada daneeya ee maaragtay soomaaliya oo dhan isku meel looga soo wada jeesto oo loo arko inuu yahay cadow soomaaliya kusoo duula islamarkaasna maaragtay tallaabo sharciga laga qaado gaar ahaan baarlamaanka iyo iyo maxaan ku ihahdaa golaha wasiirada labadaba ay kasoo saaraan qaraar aada iyo aada u kulul